magaalada garow ee caasimada maamul goboleedka puntland waxaa lagu aasay madaxweynihii hore ee puntland maxamed cabdi xaashi oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada nairobi waxaana aaska ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada soomaaliya xaashe ibraahim aadan ayaa haddaba arrintaasi ka waraysatay wariyahayaga nuux muuse birjeeb caasho waa sidaa u sheegtay madaxweyne ku-xigeenkii hore puntland islamarkaasina mar ahaa madaxweynihii puntland maanta ayaa laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha magaalada garowe isagoo meydkiisa laga keenay magaalada nairobi oo uu ku geeriyooday muddooyinkii ugu dambeysana uu ku xanuunsanayay beerta islaan maxamed ayaa lagu aasay magaalada garowe waxaana ka qayb galay madaxda puntland madaxda maamul goboleedada qaybtood guddoonka aqalka sare sidoo kale isimada ayaa goobjoog ahaa dadweyne fara badan ayaa kasoo qayb galay madaxda puntland halkaas ayay ka hadleen waana u duceeyeen allah u naxariisto maxamed cabdi xaashi si weyn ayaa looga qadarin jiray puntland sidoo kaleetana waxa uu ahaa mas-uul in badan siyaasadda soomaaliya iyo puntlandba looga yaqaanay mas-uuliyiintii meesha ka hadashay maxay ku tilmaameen madaxweyne ku-xigeenkii hore allah u naxariistay maxamed cabdi xaashi nin nocee u ahaa bay yidhahdeen caasha oday soomaaliyeed oday puntland u ahaa taariikhdiisa ayay aada ugu dheeraadeen mas-uuliyiinta sidoo kale waa u duceeyeen intaas ayay u badnayd aaskii maanta taariikhdiisii ayaa lasoo qaaday xiliyadii uu mas-uuliyadda ka hayay puntland waa gartay muddo intee la eg ayuu maxamed cabdi xaashi ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii ugu horeeyey ee puntland sidoo kale waxaa xilligaasi madaxweyne u ahaa cabdullaahi yuusuf axmed markii cabdullaahi yuusuf axmed loo doortay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdi xaashi si toos ah ayuu u noqday madaxweynaha puntland oo muddo lix bilooda uu ahaa kadibna waxa uu galay doorasho waxaana doorashadaasi ku guulaystay oo doorashadan la galayay madaxweyneyaal markaa u tartamayey xilka madaxweynaha puntland uu ka mid ahaa jenaraal cadde muuse labada kun iyo shantii ayuu bedelay jenaraal cadde muuse allah u naxariistay isagana allah u naxariistay maxamed cabdi xaashi wuxuu ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya muddo intee lag ayuu ku sugnaa dalka kenya joogistiisase halkaasi ma xaalad caafimaad bay ahayd mise halkaasuu deganaa muddooyinkii u dambeeyey caasho maraykankuu degnaa allah u naxariiste madaxweynihii hore islamarkaasina ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland maxamed cabdi xaashi laakiin muddooyinkii ugu dambeysay inkastoo aan si toos ah waqtiga u haynin inta ay la ekeed laakiin muddooyinkii ugu dambeysay waxa uu ku xanuunsanayay dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi oo madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni goor sii horeysay uu gaaray magaalada nairobi uu halkaasi kula kulmay isagoo xanuunsanaya muddooyinkii ugu dambeysay wuu xanuunsanayay allah u naxariisto maantana waxaa lagu aasay magaalada garowe aada iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga nuux muuse birjeeb oo uu warramayey caashe ibraahim aadan